بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم اللهم وفقنا من الأقوال والأعمال لما تحبه وترضى waxaa darsigeena caawa uu ka bilaabmayaa aayadda boqol iyo toddobiyo toddobaatanaad ee suurat lbaqara qaala allahu subxaanahu wa tacaala laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmagribi walaakina albira man aamana biاllahi walyowmi alaakhiri waalmalaa'ikati waalkitaabi waalnabiyiin وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون إلهي وحول سبحانه laysa albira laysa ma ahaanin albira samafalkii ma ahaanin an tuwalluu wujuuhakum ay towliyatu wujuuhikum wejiyadiinna jeedinta aada u jeedinasaan wanaag iyo khayr ma ahaanin qibala almashriqi xagga bariga aada u jeedinaysaan iyo walmaqribi xagga galbeedka walaakina albira ha yeeshee samafalku waxa weeye man aamana ka rumeeyey waxa ku bannaan biriga in sidaa loo daayo oo la yidhaahdo samafalku waaba kan mu'minka a laftiisa taasi markaa waa mubaalaga kaannamaa mu'minkii inuu yahay nafsulbiri samafalka laftiisii oo saynu hore usoo sheegnay masderka marka wax lagu tilmaamo waa mubaalaqo iyo ku-xeel dheeraansho oo qofkii baa laga soo qaaday wanaaggii oo socdaba inuu yahay laftiisii iyo daatadiisii haddii kale waxaa loo qadari karaa walaakina albira biru man ha yeeshee samafalku waxa weeye biru man mid samafalkii ama mid wanaaggii iyo khayrkii markaana master baad usoo qadartay loo idaafeynaya manka waxaa kalood odhan kartaa walaakina albira ay walaakina dalbiri ka samafalka u saaxiibkaa iyo khayrku waxa weeye man aamana ka rumeeyey kaasaa saaxibulbiri ah waxaa kalood odhan kartaa walaakina albira ay ilbaara ka baarigee samafalaha ahi waxa weeye man aamana intaasoo wejiba waad ku laqbayn kartaa alla waxa uhi laysa albira samafalka iyo wanaagga iyo khayrku ma ahaanin an tuwalluu inaad u jeedisaan wujuuhakum wejiyadiinna qibala almashriqi waalmaqribi xagga galbeedka iyo xagga bari inaa u jeedsataan ma aha khayrka iyo wanaagu walaakina albira ha yeeshee wanaagga iyo samafalku waxa weeyi man aamana ay biru man mid samafalkii weeyaan kaasoo aamana rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo walkitaabi ayilkutub kutubta waayo ashu waa jinsiya oo jamiica alkutub bay ku dhacaysaa kutubtii la soo dejiyo o dhan iyo wanabiyiina nebiyada oo dhan rumeeyey oo wa-aataa siiyey almaala xoolihiina siiyey calaa xubbihi ay maca xubbihi isagoo maalka jecel oo uu jecel yahay haddana siiyey dawi lqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ahaa ee xigtada ahaa iyo walyataama kuwii agoomaha ahaa iyo walmasaakiina kuwii baahnaa ee fuqarada ahaa iyo wabna sabiili kii socotada ahaa ibnu sabiilku ina waddo waxa loo yidhi dee waa qariib oo cid alla cid garanaysa ma jirto qofka musaafirkaee waddo maraaya marka ina waddo ayaa laga dhigay waa limulaasamatihi ariiq wadadaa uu cagta ku hayay uu laazimay iyo wasaa'iliina kuwa baryootamaya ee dadka wax weydiisanayana siiyey wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi qooraha furashadoodana addoommada qoorahoodii furashadooda iyo xorayntoodana ku bixiyey oo macnaha qofkii mukaatabka ahaa ee addoonka ahaa ee lacag lagu xidhay la yidhi intaa haddaad bixiso waad xoroobaysaa dee ku xoreeyey lacagtiisii oo wa aqaama oogay asalaata salaadana oogay oo macnaha shuruuddeeda iyo arkaanteeda dhammaystiray oo wa aataa siiye azakaata sakadiina ciddii mutaysatay iyo walmuufuuna wa birulmuufiina waxaad ku cadaftaa walaakina albira biru man soo mu ahayn iyo wa birulmuufiina kuwa oofiya samafalkooda weeyaan samafalka dhabta ihi bicahdihim ballantooda oofiya idaa caahaduu marka ay ballan qaadaan ay ballan galaan iyo wasaabiriina waxaa tidhaha wa akhusu waxaan dikriga iyo sharafta ku gaar yeelaya asaabiriina kuwa sabra markaa akhusu ku nasbi amaba amdaxu wa amdaxu waxaan ammaanayaa asaabiriina kuwa sabra fi lba'saai caydhnimada iyo faqriga iyo wadaraa'i cudurkaba yacni waa laba dhibaato oo dhibaatada xagga faqriga iyo caydhnimada iyo dhibaatada xagga cudurka iyo maradka labadaba ku sabra iyo waxiina alba'si xilliga dagaalka iyo jihaadka lagu jirana kuwa sabra ee u adkaysta ulaa'ika kuwaasi baa allaahu yidhi alladiina waa kuwii sadaquu ka run sheegay iimaankooda ee macnaha iimaankoodii ficil iyo camal ku muujiya u markhaati kacay wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagu almuttaquuna kuwa alla ka cabsada ee wixii la farayna yeela wixii loo diidana ka taga weeyi haadihi alaayaat fiiha jimaacu khisaali alkhayri kullih aayaddan waxay isugu yimid noocyadii khayrka oo dhan ayaa alla ku kulmiyey albira waxaa la yidhaha waa jimaacu alkhayr waa halka khayrku isugu tago khayr iyo wanaag oo dhan waxaana la yidhi waa alkhayr alkathiir alwaasic khayrka faraha badan ee ballaadhan ayaa biri la yidhaha wax yar lama yidhaah waxaa la yidhi waxaa shabah ka dhaxeeya albaru iyo albiru albar waxaa la yidhaha banaankaa ballaadhan ee dee waasica beri baa la yidhaha marka waxaa la yidhi dhulkaa ballaadhan ee beriga ah maxaa beri loo yidhi waa litisaaci waa ballaadhka uu ballaadhan yihi birigan khayrkana waxa biri loo yidhi waa ballaadhka uu ballaadhan yahay khayrkani idan waxa kulminaya albaru iyo albiru waa alitisaacu walkahra waa ballaadhka iyo farabadnaanta oo dhulkaa berigaee ballaadhanna beri baa la yidhaah khayrka badan ee ballaadhanna biri baa la yidhaah macnaha lugawigaa ka dhaxeeya albaru walbiru haadihi alaaya waxay ku soo degtay markii qiblada laga soo jeediyey beytulmaqdis ee kacbada loo soo jeediyey ayaa nimankii yahuud iyo nasaari waxay yidhaahdeen hada laysa min albiri kolba in dhinaca loo jeedsadaa khayr ma aha markaasaa loogu jawaabay nasaaraduna beri bay u jeedsanayeen kuwa waxa weeyaan yahuudduna galbeed markaasaa lagu yidhi laysa albira an tuwalluu wujuuhakum qibala almashriqi waalmaqribi inaad bari iyo galbeed u kala jeedsataan khayr ma aha laakiin khayrku waxa weeye acmaashan iyo afcaashan iyo cibaadaadkan in la sameeyo ayaa khayrku u yahay markaa khayrku dee maaha jeedsi ee waa camal iyo ficil la sameeyo ayaa lagu yidhi waxaa markaa la taxay khishaalulkhayr arrimihii khayrka oo wax fara badan oo ka mid ah arkaanuliimaan baa la taxay oo ruknigii qadarka mooye shantii kaleba waa ku dhan yihi waxaa kaloo la taxay infaaqii iyo waxbixintii waayo insaanku xoolaha waa ku adag yahay oo ilaahay baa yidhi wa inahu lixubi alkhayri la shadiid insaanku waxa weeyaan xoolo jacaylka waa ku daran yahay marka qofku inuu xoolihii iska bixiyo oo naftiisa ka soo gooyo way ku adag tahay marka sifaadka laysku dhaafay bay ka mid tahay ruuxu xoolihiisii isagoo jecel oo caafimaad qaba oo markuu ugu jeclaa ah haddana hor ilaahay inuu bixiyo waxaa laga yaabaa xanuun iyo cudur hadduu kusoo dego inuu u degdego bixinta laakiin waxay sii fadli badan tahay adoo caafimaad qaboon waxba ku hayn oo jecel oo ku adag hor ilaahay inaad isaga goyso waxaa loogu soo hormariyey dadka wax la siinayo dawi lqurba xigtadii waayo sadaqadu mar walba iyadoo khayr ah haddana qofka ku-xiga ayay ku khayr badan tahay waayo rasuulku sala allahu calayh wasalam waxau yidhi alsadaqatu cala alqariibi sadaqatun wasila qofka ku-xiga inaad wax siisaa waana sadaqo ajarkii sadaqada aad ka helayso waana silatu raxim oo waa qaraabo xidhiidhin marka laba ajar bay leedahay sidaasaa loogu soo horreysiiyey dawiil qurbaa xigtadii cidaad wax siiso iyagaa ugu mudan agoontii baa lagu xijisiiyey oo dad jilicsan oo baahan oo dee aabbahood ka dhintiyo mas-uulkoodii masaakiintii baa lagu xijisiiyey oo fuqaradii ah miskiinka waxaa la yidhaahdaa alladii askanahu lfaqru ka u xasiliyey ee uu meel fadhiisiiyey baahida iyo faqrigu ee meelna u dhaqaaqi kari waayey ayaa miskiin la yidhaha waa min asukuun waayo qof dhaqdhaqaaqaya dee waa qof wax haysta waxaa lagu xijisiiyey ibna sabiil musaafirkii oo isaguna xaq u leh dee in wax la siiyo waxaa lagu xijisiiyey fakru riqaab oo addoommadii qoortooda xoolaha lagu xidhay ee sayidkoogu yidhi intaa haddaa bixisaan waa xoroobaysaan in xornimadooda iyo furashada qoortooda xoola lagu bixiyo dee ajar iyo abaal baa lagu helaya waxaa lagu xijisiiyey acmaashii waaweyneyd ee salaadii iyo zakadii waxaa la raaciyey alwafaau bilcuhuud ballanta in la oofiyo oon la baajin waxaa lagu xijisiiya sabirkii oo aacaadkii soo gelaya in lagu sabro oo macaasidii gelaya in laga sabro oo masaa'ibkii gelaya in lagu sabro waxaa gaar loo xusay musuubooyinka ugu daran oo alfaqru walmarad caydhnimada iyo cudurka in lagu adkaysto waxiina alba's iyo jihaadkii nafta aad ku bixinaysay inaad u adkaysato ilaahay sifaadkaas oo dhan markuu tilmaamay ayaa waxaa lagu gebagabeeyey ulaaika aladiina sadaquu wa ulaaika hum lmuttaquun kuwaas ayaa alla ilaahay iimaankoodu run yahay oo ka run sheegay waayo iimaanku wuxuu u baahan yahay ficil iyo camal in lagu xoojiye eh qowl keliya iyo hadal mujarada uma baahna laysa aliimaanu bitamani walaa bitaxali walaakin maa waqara fi lqalb wasadaqahu alcamal sidii xasanulbasriba uu lahaa iimaanku wax layska yididiilaysto oo la tamaniyo un maaha iyo niyad jeclays qalbigun laga jeclaado laakiin waxa weeye wax qalbigana dega camalkuna uu rumeeyo u markhaati furo markaa nimankan waxaa loo yidhi ulaaika aladiina sadaquu iimaankoodii bay camal ku xaqiijiyeen alla waxa uhi laysa albira laysa ma ahaanin albira samafalkii iyo khayrkii faraha badnaa ma ahaanin an tuwalluu wujuuhakum ay tawliyatu wujuuhikum wejiyadiinna jeedinta aada u jeedinaysaan qibala almashriqi xagga bariga iyo walmaqribi xagga galbeedka walaakina albira ha yeeshee samafalka iyo khayrka badani waxa weeye man aamana ka rumeeyey oo muminkani isagaaba khayrka laftiisii ah siduu ugu talaxtagu ugu xeeldheeraaday ama walaakina albira biru man samafalku waa ka rumeeyey samafalkiisa iyo wanaaggiisa ama walaakina albira ayilbaara man aamana baariga samafalay waa ka muminka ah ama walaakina albira ay dalbiri ka samafalka u saaxiibka ihi man aamana ka rumeeyey weeyi billaahi alla rumeeyey iyo walyowmi alaakhiri maalinta dambe iyo walmalaa'ikati malaa'igta iyo walkitaabi ayilkutubi kutubta oo ashanaa jinsiyo oo kutubtoo dhan caam yeelasa iyo wanabiyiina nebiyada oo wa aataa bixiyey almaala xoolihiina bixiyey calaa xubbih ay maca xubbihi isagoo jacaylkiisa lala qabo macnaha xoolaha isagoo jecel oo lexejeclaynaya ayaa u siiyey dawi lqurbaa dhowaanshaha kuwii u saaxiibka ah ee xigtada ahaa iyo walyataamaa kuwii agoonta ahaa iyo walmasaakiina kuwii baahnaa iyo wabna sabiili ina wado kii socotada ahaye wadada hayey iyo wasaa'iliina kuwii baryootamayee dadka wax weydiisanayey iyo wa fi riqaabi wa fii faki riqaabi waxa uu ku bixiyey qooraha furashadooda addoommadii in lagu xoreeyo oo wa aqaama oogay asalaata salaadana oogay oo wa aata azakaata zakadana siiye ciddii xaqa u lahayd waalmuufuuna walaakina albira biru man aamana waalmuufuuna wa birulmuufiina iyo kuwa oofiya samafalkooda weeyaan samafalka dhabta ihi bicahdihim ballantooda oofiya idaa caahaduu marka ay ballanqaadaan waasaabiriina wa akhusu bilfadiilati assaabiriina waxaan fadliga iyo sharafka ku gaar yeelayaa kuwa sabra ama wa amdaxu saabiriina waxaan ammaanayaa kuwa sabra ee filba'saa'i dhibaatada caydhnimada iyo faqriga ku sabra iyo wadaraa'i kuwa dhibaatada cudurka ku sabra iyo waxiina alba'si xilliga dagaalka iyo jihaadka kuwa sabra ayaan ammaanayaa ulaa'ika kuwaasi ay ilmutasifuuna bimaa dukir wixii lasoo sheegay kuwa ku sifoobay aladiina waa kuwa sadaquu ka run sheegay iimaankooda wa ulaa'ika kuwaasi hum iyagunbaa almuttaquuna kuwa ilaahay dhab ahaan uga cabsada ee wixii la farayna yeelay wixii loo diidana isaga tegey alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum alqisaasu fi lqatla alxuru bilxuri waalcabdu bilcabdi waalunhaa bilunhaa alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba waxaa laydinku faral yeelay calaykum korkiina alqisaasu qisaastii baa laydinku faral yeelay oo dee in wax la kala goosto oo ciddii wax disho loo dilo xataa dhaawacyadiina dee waljuruuxa qisaas waa la kala goosanaya laakiin kani waa dilkii kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiina alqisaasu qisaastii ruuxii wax dila in la dilo fil qatlaa dilka dadkii la dilayo dartii baa laydinku faral yeelay fiidani waa sababiya baa layidhi oo waxay ka dhigan tahay ay bisababilqatlaa dilkaa dadka la dilayo ee dulmiga iyo dowdarrada lagu dilayo darteed ayaa laydinku faral yeelay in laysu qisaaso sidee dilku u joogsado alxuru kii xorta ahaa haddaba yuqtalu waxaa loo dilayaa bilxuri kii xorta ayee u dilay waalcabdu addoonkiina yuqtalu waxaa loo dilayaa bilcabdi addoonkuu dilay waalunhaa tii dhadigaydna tuqtalu bilunhaa tii dhadigayd baa loo dilayaa oo macnaha aslu lqisaas waa almusaawaat inay nufuustii siman yihiin annafsu binafsi oo naftii nafgoyse loo gooyo markaa gabadhii gabadh disha haddii loo dilayo dee ninkii gabadh dilana waa loo dilaya sida saxiixa ah hadday nin iyadu dishana waa min baabi awlaa wahaakadaa addoonkii addoon dila laakiin jumhuurtu waxay ka soo reebeenun addoonka qof xora dila maadaama addoonku uu ka dhigan yahay dee ruux sidii maalka la hantiyo maal oo kale ah oo la qiimayn karo isaga inaan qofkii xortaha loo dilayn ee maal lagu qiimeynayo laakiin wixii kale in laysu dilo waxaa kaloo laga soo reebay laa yuqtalu muslimu bikaafirin muslim gaal looma dilo oo dee waxa weeyaan isuma dhigmaan laakiin wixii kale ka soo hadhay in waxa weeyaan laysu dilo oo laysu qisaaso alla waxau ihi faman cufiya haddaba ka loo cafiye lahu isaga waa qaatilkii ah min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkii dhiiggiisa looga cafiyo shay-un wax ruuxii qaatilka ahaa ee dhiiggii walaalkii loo cafiyo macnaha qisaastii laga dhaafo oo mag iyo diyo uun laga qaato weliyulmaqtuulkiina uu saamaxo fatibaacun ay facala alcaafi kii cafiyey ee dhiigga lahaa waa xigtadii meydka eh korkiisa waxaa ahaaday itibaacun raacid bilmacruufi wanaag u ku raaco oo muxuu raacayaa macnaha dadkii waxa weeyaan magta uu ka doonayey inaanu dee waxa weeyaan nafta ku dhibin oo aanu cidhiidhi gelin laakiin si wanaagsan uu uga doono diyadii wa adaaun ilayhi biixsaanin waxaad usoo qadaraysaa wa cala alqaatili kii gacanku dhiiglaha ahaa iyo dee xigdadiisiina korkooda waxa ah adaa-un gudis ay magtii u gudaan ilayhi ilaa waliyilmaqtuuli ka la dilay weligiisii macnaha ninkan la dilay kii mas-uulkiisa iyo xigtadiisa ahaa ee dhiiggiisa lahaa inay magtii u gudaan biixsaanin si samafal iyo wanaag ku dheehan yihiinna ugu gudaan oo macnuhu waxa weeye kii waxa weeyaan wax cafiyeyna dee waa inuu si wanaagsan magtii uga suguu uga doono oo aanu cidhiidhi ku gelin kii la cafiyey ee mag uun la yidhi iska bixina inaanu meermeerin ee waxa weeyaan wixii si wanaagsan isaga keeno alla waxau ihi daalika madkuurkaa lasoo sheegay oo ah in layscafiyo oo mag la kala qaato takfiifun waa fududayn oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis macnaha lama odhan dil mooye wax kalama bannaana ee haddii la cafiyo dee dilkii waa laga dhaafo diyaa laga doonayaa marka waa fudaydin xagga rabbi ka ahaatay oo loo naxariisanayo gacanku dhiiglihii alla waxau ihi haddaba faman ictadaa ruuxa xadgudba bacda daalika intaa dabadeed oo macnaha isagoo magtii qaatay haddana dilkii geystoo dila ilaa waxaaba dhacda inta magtii la kala qaato haddana qori intuu qaato inuu idhaa waan usoo aaraya markaa faman ictadaa ruuxa xadgudba bacda daalika intaa dabadeed isagoo magtii qaatay haddana xadgudba ee dil geysta falahu kaasi waxa uu leeya cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mulimun xanuujiya cadaab kulul baa uu leeyahy alla waxa uhi walakum fi lqisaasi walakum waxa idinku sugan fi lqisaasi qisaastii naftii nafdisha in loo dilo waxa idinku jira xayaatu nolol yaa ulilalbaabi kuwa caqliga lahow lacalakum tattaquuna sharaca lakum daalik arrinkaa alla wuxuu idinku sharciyeeyey usoo qadar waa macluulkii eh lacalakum tattaquun si aad alla uga baqdaan haadihi alaaya waxaa ku sugan wujuubu lqisaas ilaa an yacfuwa waliyu lqatiil waajibnimada ay waajib tahay qofkii naf dilay in loo dilo qofkii dhiigga lahaayoo dee iska saamaxa mooyaane inay waajib tahay in loo dilo waxaana laynoo sheegay dee dadkii qisaastii inay ka siman yihiin oo laysu dilayo naftii naf goysa waxa weeyaan in loo goynayo waxaana alla uu tilmaamay qisaastaa naftii naf disho loo dilayo inay nololi ku jirto oo siday ugu jirtaa waaba la dilayaa inta kalea ku badbaadaysa oo dadka haddii qisaasta iyo xukumka ilaahay lagu fuliyo waa la kala habranaya waa la kala baqanaya nin walba naftiisa isagaa ugu jecel hadduu og yahay geedkaa in lagu soo xidhayo ku dhiiran maayo laakiin marka uu leeyahay gambagam baa loo bixin oo cidinay dili mayso dee nin walba wuu ku dhiiranayaa dadka mu'miniinta ah madax iyo mijaba waa inay dareemaan ana alxayaata fii tatbiiqi sharci illaah nolosha dhabtii inay ku jirto ilaahay sharcigiisaoo lagu dhaqmo oo la fuliyo oo la ysku dhaqo gaaladu qawaaniintay dhigteen soo iskuma dhaqaan maxaa muuminiinta u diiday qaanuunkuu alla usoo dejiyey ee sharcigii ilahay inay ku dhaqmaan waad ogtihiin innaka qisaasta yacnii haddii maanta qofka qof dilaa uu garanayo in la dilayo dilku inaguma bateen waxaan garanayaa waktigii dowladdii hore siiraanyo xafidahullah allah u xafido ha u gargaarhe ayaa waa tii la fuliyey qisaas dhowr ah gaal oo dhan baa qaylisay meel walba way ka dhawaaqeen bal maxaa inaga galay sharcigeenna iyo qisaasteenna iyo hawlaheenna maxaa ka galay ictiraafkii laga doonayeyna laga waaye dee sharcigan ilaahay in iyaga loo joojiye miyay tahay xaqiiqatan in loo joojiye maaha ictiraafka rasmigiina waa adu inaad is is-ictiraafto ilaahay diintiisa aad ku dhaqanto alla agtiisa haddaad karaamo iyo qiimo ka yeelato gaal xunoo ilaahay nacay oo cadowhi waxbaba ku yeeli kari maayo laakiin dee maanta caalamulislaami dacfiga iyo taagdarrada ku dhacday darteed ayaa laga wada habranaya gaalaa odhanaysa waa la hadlay markaasaynu habranayna laakiin waajibku wuxuu ahaa inaan gaal iyo muslim cidna loo joojine ilaahay sharcigiisa lagu dhaqmo oo qofkii qof dila la dilo sidaasay ahayd haddii taasi ay dhici lahaydna wax fara badan dadku way kala badbaadi lahaayeen ilaahayna waa xakiim walakum fi lqisaasi xayaa innakay nolosheennii tahay inaynu sharcigiisa dabaqno aynu ku kala dambayno innakay dan inoo tahoy nolol inoo tahay marka waajibku wuxuu yahay in madaxda muslimiintu ummadooda ay ilaahay kaga baqaan oo sharcigiisa ay ku fuliyaan oo ay ku xukumaan oo ay ku hogaamiyaan ilaahay agtiisana darajay kaga helayaan dadkoogana sharaf bay kaga helayaan if iyo aakhirana way ugu islaaxayaan oo way ugu hagaagayaan waxba kaaga baaqan maayaan laakiin iyadoo gaalo sacabka loo tumayo oo wax fara badan loo joojiyey ayaanay haddana dan iyo muraatoona kaa lahayn adigunbaa daba socda aayaadkan waxaa ku jira in horta qisaastu waxay ka waajibtaa waa alqatlu lcamd waa dilkii badheerhka ahaa dilku saddex buu qaybsamaa oo qatlu lcamd iyo shibhu lcamd iyo qatlu lkhaa kan qisaastu ay ka waajibaysaa in la saamaxo mooyaane waa kii camdiga ahaa ruuxii ruux si badheedha u toogtay u dila waxa weeyaan dee qisaas baa ku waajibtay in la saamaxo mooye laakiin qatlulkhaa kii kama ahaa ama waxa weeyaan gafka xabad baa kaaga qaraxday adoo meel kale ku waday ku dhacday ama kii shibhulcamdiga ahaa shibhulcamdiga waxaa la yidhaha qofka inaad ku dhufato maa laa yuqtalu bihi haaliban waxaan sida haalibka ah waxba dilin ama aan lagu dilin ulbaad ku garaacday usha dee waa laysku garaaca laakiin dee ajashiibaa ka dhamaata way ka raacdayba marka si badheedhaad ugu dhufatay laakiin shaygaad ku dhufatay ma aha hay sida badan wax dila waa shibhucamdi oo macnaha waxa weyaan de qofkan dilkiisa umaad badheedhine dee haddana waa taa ay tiisii noqotay marka dilkaa khaa ama shibhulcamdiga dee isaga diyadiibaa ka waajibaysa laakiin qisaastu waxay ka waajibtaa waa ka badheedhka ee waxa weeyaan qatlulcamdi weeyaan kaa laftiisa ilaahay raxmaddiisii waxaa ka mid ah markay isku yimaadaan dadkii dhiigga lahaa iyo dadkii gacanta geystay haddii weliyu dam ama weliyulmaqtuulkii uu saamaxo dee xaq buu u leeyahy oo in loo dilo inuu diyo qaato inuu iskaba dhaafo intaba xaq buu u leeyahy marka waxa ilaahay tilmaamo o uu yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun min akhiihi baa la yidhi hadde kii uu dilay weli waa walaalkii waanu diloo dhegtu dhiigga u daray waxaa halkaa laga qaataa qatligu inaanu kufri ahayn de yani qofka muslimkii wuu dhagaroobi karaa kuma gaaloobaya haddaanu xalaashan ilan qofka hadduu xalaashado wuu ku gaaloobaya laakiin isagoon xalaashan oo xurmada dhiigga muslim garanaya haddii nafyo shaydaan ka tan badiyuu dhagaroobo dee ma gaaloobin wuu dambaabun dembi culusoo weyn marka walaalnimadii iimaanku may zuulinoo waa taa la leeyahy faman cufiya lahu min akhiihi waa kii dhintaa walaalkii lagu sheegay waayo alukhuwaة اliimaaniyau laa tantafi maca almacaasi wain cadumat wainama tantafi biintifaaءi اliimaan walaalnimada iimaanka ku salaysan ee inama almu'minuuna ikhwa macaasi iyo dembi kastoo dhaca kuma zuusho kuma baaba'do inay nuqsaanto mooye waxayse ku baaba'daa uun marka iimaankii ay asaaska u ahaayay ku taagnayd la waayo unbaa walaalnimo la waayaya walidaalika gaalada maxaa la yidhi fain taabuu waaqaamuu salaata waaataw zakaata faikhwaanukum fi ddiin gaaladii hadday toobad keenaan oo salaada iyo zakadaba ay la yimaadaan waa walaalihiinii diinta idinkula walaalo ahaa waa ukhuwat diin haddayse la iman waayaan intaa dee walaalihiin ma aha marka walaalnimadu iimaanka iyo diinta ayay ku salaysan tahay kuwii diriiree dagaalamayna waxaa laga dhigay muminiin oo wain aa'ifataani min almuminiina iqtataluu faaslixuu baynahuma yacni haddii labadii qole ee muminiinta ahaa ee diriray haddii laba daa'ifo oo muminiinta ka midi ay diriraan dhexdooda heshiisiya baa layidhi iyagoo dagaalamay oo qori isku qaatay ayaa haddana muminiin lagu sheegay marka calaa kullin yacni ruuxu dilka haddaanu bannaysan kuma gaaloobaye waa ku dambaabayaa uun marka waxaa la yidhi faman cufiya lahu min akhiihi shayun faatibaacun bilmacruufi wa adaaun ilayhi biixsaanin kii wax cafiyey waxa saaran si wanaagsan ciddii uu gashiga ama diyada ku lahaa ama magta si wanaagsan inuu uga dalbo uga doono aanu dee waxa weeyaan cidhiidhi iyo culays ku samayn mar hadduu cafiyeyba si wanaagsan inuu uga sugo kii wax geystayna waxa waajib ku ah marba hadduu gacan geystay dee isaguna inaanu meermeerin ciddii dhiigga ku lahayde si sharafla uu isaga bixiyo ilaahay waxau yihi markaa intaa kadib cidda xadgudubtaa cadaab daran bay leedahay cadaab adag ayaa ay leedahay alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo kutiba waa kitaaba sharciya waayo dee waa amarkiisi iyo diintiisi kutiba waxa lagu faral yeelay calaykum korkiina alqisaasu qisaastii ayaa lagu faral yeelay fi lqatlaa ay bisababi lqatlaa yacni dilkii laysdilayey daraaddii ama sababtiisa ayaa in laysu qisaaso dadkii isdilay ama waxgeystay laydinku faral yeelay alxuru bilxuri alxuru kii xorta ahaa yuqtalu bilxuri orxorkii baa loo dilaya uu dilay kii xorta ahaa kii xortahaye uu dilay waa loo dilayaa waalcabdu addoonkiina yuqtalu bilcabdi addoonkii baa loo dilayaa waalunhaa tii dhadigaydna tuqtalu bilunhaa tii dhadigayd baa loo dilayaa alla waxau idhi adaba faman cufiya ka loo cafiyo waa qaatilkii ah lahu isaga shay-un shay looga cafiyo min akhiihi ay min dami akhiihi walaalkiisii uu dilay dhiiggiisii wax looga cafiye ee laga saamaxo faatibaacun bilmacruufi ay facala alcaafii kii wax saamaxee cafiyey korkiisa waxa saaran itibaacun raacis bilmacruufi wanaagu ku raaco oo dadkii uu wax ku lahaa magta si wanaagsan uuga doono oo aanu dhibin wa adaaun ilayhi biixsaanin wa cala alqaatili kii wax dilayna korkiisa waxa saaran adaa-un inuu u gudo magtii ilayhi ay ilaa waliyi lmaqtuul kan la dilay kii xigtadiisa ahaa ee dhiigga lahaayo mas-uulka ka ahaa inuu magtii u gudo ayaa korkiisa saaran oo biixsaanin si wanaagsan oo samafal iyo wanaag ku dheehan yahay uu ugu gudo oo aan u meermeerin alla waxau ihi daalika arrinkaa la soo sheegay oo ah dee in waxa weeyaan kii wax cafiyeyna wanaagu magtii ku doonto kii wax geystayna wanaagu magtii ku bixiyo arrinkaasi takfiifun fudaydin weeyaan oo min rabbikum rabbigiin xaggiisa ka ahaatay iyo waraxmatu naxariis faman ictadaa haddaba ruuxa xadgudba bacda daalika intaa lasoo sheegay dabadeed oo iyadoo magtii uu qaatay haddana dilkii geysta falahu kaasi waxa uu leeyahy cadaabun cadaab cadaabkaasoo aliimun ay mu'limun xanuujiya walakum waxaa idinku sugnaaday fi lqisaasi qisaastii xayaatu nolol oo kan marka la dilo kii kalaa badbaadaya yaa ulil albaabi dadka caqliga saliimka alahow sharaca lakum daalik xukumkaa alla wuxuu idinku jireeyey lacallakum tattaquuna si aad ilaahay uga cabsataan oo wixii dhibtiinna ana isaga dhowrtaan wixii dheeftiinna ana ugu dhaqantaan ilaahay subxaanahu wa tacaala dee sida waajibaadka kaleba u inoo saaray yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaam ayaa qisaastana uu inoo saaray markaa dee waa ayaan dar haddaynu noqonno afatu'minuuna bibacdi alkitaabi watakfuruuna bibacd fama jazaau man yafcalu dalika minkum ila khizyun fi lxayaati اdunya waywma alqiyaamati yuradduuna ila ashaddi alcadaab wama allahu bigaafilin cama tacmaluun ilaaha soomka iyo salaada iyo zakada inagu waajibiyey ayaa qisaastana inagu waajibiyey de markaa waa qalad kanna waan qaadanaya kanna waan ka tegaya waan soomayaa waan salaadayaa waan zakaynayaa laakiin qisaasta maya isaw diintii alloo la kala qaaday maaha xaggeed ilaahay ka qabanaysa hadhow ilaaha ku yidhi kutiba calaykum asiyaam isagaa ku yidhi kutiba calaykum alqisaas markaa kana qaado kana qaado ee ha kala qaadin oo ha kala saarin wax ilaahay israaciyey marka sharciga ilaahayna waa camalfal iyo cibaado iyo ku dhaqan iyo isku xukun ee wax la kala reebreebaya ma aha oo aad odhanaysa intana aan sameeyo intana aan ka tago alla waxa uhi kutiba calaykum idaa xadara axadakum lmowtu in taraka khayra lwasiyatu lilwaalidayni walaqrabiina bilmacruufi xaqan cala lmuttaqiin alla waxa uhi kutiba waxaa laydinku faral yeelay calaykum korkiina alwasiyatu dardaarankii wasiyadaa dambe ayaa naaibu faacilkii kutibada ah goormaa wasiyadaa laydin saaray idaa xadara goorta ay ku soo xaadirtay axadakum midkiin almowtu geeridii macnaha dhimashada lafteedii ma hadde ila hadduu dhinto dardaarmi maaye waa muqadimaat lmowt waa asbaabihii ka soo horeeyey geerida iyo astaamaheedii ile nin weyne wadkii waa yaqaanaaye waa markuu isidhaa alla ileh maanta waad socotaa ee asbaabtii u muuqato laakiin geerida lafteedii de hadday soo gasho dee hadalba ma jira markaa marka waxaa laydinku waajibiye dardaaran xilligaas haddaba in taraka jumladan shardiyadii markaa waa waa jumlo cusub in taraka hadduu ka tago kaa geeridu ay ku soo xaadiraysaa khayran maal fara badan falyuusi ha u dardaarmo lilwaalideyni labadii waalid iyo walaqrabiina xigtadii bilmacruufi wanaagna ha ugu dardaarmo aan xadgudub iyo xumaan lahayn xaqan cala lmuttaqiina ay xaqa allaahu ilaahay waa sugay daalika xukumkaa iyo dardaarankaa xaqan sugid xaqaasoo cala lmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya dushooda saaran markaa jawaabu shardigii in taraka khayran maxaynu ka dhignay fal yuusi waynu usoo qadaray hadduu maal ka tago ha u dardaarmo weeyaan jawaabku khayranna waa maalka waayo khayrku khayr adduuniya khayr diineed labadaba waa noqdaa oo khayrka diinigiina waa taacaadkii iyo cibaadaadkii dee maalkiina waa khayr adduunyo oo haddii wanaag loo isticmaalo dee isaga laftiisii cibaado isu rogaya alla waxa u ihi faman badalahu ruuxa badela dardaarankii damiirka waxaad u celisaa aliisa ilan dardaaran baa lasoo sheegay markaa faman ruuxa badalahu ay iliisaa dardaarankaa la dardaarmayo ruuxa dooriye ee bedela bacdamaa samicahu intuu maqlay dabadeed bedela fa inamaa ismuhu ismu tabdiil bedelidaa dembiga ka dhashay wuxuu ahaaday uun cala aladiina kuwii korkooda yubadiluunahu badelaayey bedeliddaa ciddii bedeshay unbaa dembigeeda leh waayo ina allaha alle samiicun waa kii maqal badan caliimunaa cilmi badan wuu maqlayaa oo wuu og yahay macnaheedu waxa weeye dee wuu ku abaalmarinaya oo waa ku ciqaabi bedeliddaah oo horeynu usoo sheegnay in badan magacaanta ilaahay ee axkaamta lagu khatimo ama lagu gunaanado macnaheedu waxa weeye waa goodi iyo tahdiid iyo hanjabaad oo macnuhu waxa weeyaan allaha ku og ee ku arkaya ee ku maqlaya dee wuu kaa abaal marin in khayran fa khayr wa in sharan fa shar khayr haddaad samaysana wanaag buu ku siin shar haddaad samaysana dee cuquubo iyo cadaab buu ku marin alla waxau ihi faman khaafa ruuxaa daba ka cabsada min muusin mid dardaarmaya ruuxa uga baqa janafan iilasho iyo leexasho inuu sidii saxda ahayd ka leexdo hadduu uga baqo oo macnaha si khalad oo kama ah oo aanu u bedheedhin inuu u leexdo hadduu uga cabsado aw iman ama dembi uu uga cabsado macnaha inuu iilashada u bedheedhayo laysa calaykum junaaxun fima akhطatum bih walaakin ma tacamadat quluubukum marka yani qofku dee gef wixii uga dhaca si gefa dee ilaahay uma qabanayo laakiin wuxuu u badheedhaa loo qabanaya marka janafan waa iilasho aanu u badheedhin imanna waa iilasho uu u badheedhay oo uu u kasay markaa faman khaafa ruuxa ka cabsada min muusin mid dardaarmaya xaggiisa uga baqa janafan leexasho aanu u badheedhin oo khalad ah oo macnaha gef iyo kama ah aw iman ama leexasho uu u badheedhayo dembi uu u badheedhay ah ruuxa uga cabsado kii dardaarmayey oo dabeed fa aslaxa wanaajiya baynahum dhexdooda islaaxiya oo wanaag ka sameeya arrinkaa falaa ima dembi ma ahanin calayhi korkiisa in allaha alla afuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariista haadihi aayaat waxay ku soo degeen fii bidaayati اlamri waxa waajib ahayd in loo dardaarmo waalidka iyo dadka xigtada ah waayo markii hore qofka dhintay dhaxalkiisa waxa wax ku lahaa uun ubadka u dhalay ee ka tafiirmay faraciisa laakiin waalidkiiyo xigtada kale waxba kumay lahayn marka xilligaa waxa waajib ahaa maadaama waalidkii aanu soo gelayn dhaxalka in loo dardaarmaa waajib ahayd dabadeed xukumkaa waxaa nasakhay aayat lmawaariid fii suurati الnisa aayaadkii dhaxalka ee suurat nisa kusoo degay ayaa lagu nasakhay sidoo kale rasuulkuna waxau yihi salى اllahu عalayhi wasalam aayaadkaasi markay soo degeen in allaha qad acطىa kula dii xaqin xaqahu falaa wasiyata liwaariin ilan waalidkii dhaxalkii waxbay ku yeesheen markaa rasuulku waxa uu yidhi mid kastoo xaq leh ilaahay xaqiisii waa siiyey ee dardaaran uma sugna nin dhaxalkii wax ku leh oo qofkii dhimanaayay dadkii dhaxalka soo gelayay inuu u dardaarmo uma banaana dadkii kale ka soo hadheen warasada ahayd ayaa dardaaranka wax ku leh iyo wixii kale khayraadka iyo wanaagga uu dardaarmayo marka calaa kullin wasiyadan waalideynka waa mansuukha oo markii horay ahayd laakiin waxaa lagu nasakhay dee mawaariisii xaqi ay ku yeesheen aayaatulmawaariid markay soo degeen rasuulkuna waxau ihi laa wasiyata liwaariin mid dh mid wax dhexlayo dhaxalka xaq ku leh dardaaranka xaq kuma laha isagu dadka kalaa ku leh dardaaranka laftiisii ayaa xuduud iyo loo yeelay waxa weeyaan shuruud oo ruuxu xoolihiisa wuxuu dardaarmi karaa uun aulu saddex meeloodow meel ayuunbuu dardaarmi karaa waayo waxaa u daliila xadiidkii sacd bn abi waqaas nebigu u yimid sala allahu alayhi wasalam wuxuu yihi rasuulkii allow waad arkaysaa waxay soo gaadhiye heerkaan maraya cudurka iyo xanuunka ee haya xoolo badanna waa leeyahay inan mooye cid idhaxasho warasa oo kalena melihi ee xoolahayga ma dardaarmaa saddex meelood oo laba meelood nebigu wuxuu yihi may wuxuu yidhi fashatra haddaba kala badh ma dardaarmaa oo dadka ma u dardaarmaa nebigu wuxuu yihi may qaala faulu nebigu markaa wuxuu yihi auluu wuluu kaiir markuu yidhi haddaba saddex meeloodow meel ma dardaarmaa ayuu yidhi saddex meeloodow meel waa laguu ogol yahay weliba way badan tahay marka waxa u badanee ruuxu dardaarmi karaa waxa weeye xoolihiisa saddex markuu u qaybiyo meel waayo dee lama ogola dee dadkii warasadae xuquuqdan lahaa inuu meel kale ka mariyo marka meel unbaa u bannaan oo weliba ku badan oo ay culimmadu yidhahdeen weliba waxa fiican inuu ka yareeyo hoos uga dhigo marka intaa wixii ka soo hadhay ee uluka ama ka yar dee wixii uu khayraadka iyo acmaasha khayrka iyo mashaariicda wanaagga uu ku bixinayo wixii uu dad kale u dardaarmayo dee way u furan tahay waxa kale oo waxa weeyaan dardaarankii dee xaq ku leh dadkii u xigay ee laakiin dhexalka aan soo gelayn ilan dhexalka lama soo wadagelayo inuunbaa soo gelaysa markaa dadka xigtadiisa ah dhaxalkana aan waxba ku lahayn iyagaa ugu mudan inuu u dardaarmo sidii sadaqadaba ay ugu xaq badnaayeen ayay dardaarankiisana ugu xaq badan yihiin faman badalahu bacdama samicahu fainamaa ismuhu cala aladiina yubadiluunahu ina allaha samiicu caliim haddaba dee ruuxii markuu dardaarmay haddii dardaarankiisii la bedelo cidda bedesha ayaa ku dembaaba soo dembigaa leh waxaa la sheegay oo alla uu yidhi haddii looga cabsado qof dardaarmaya leexasho iilasho ama ha u badrheedho ama kama ha ka noqotee dee waa in la islaaxiyo la hagaajiyo qofka hagaajiyaa ajar iyo wanaag buu leeyahay dembi ma leh hagaajintiina maxaa ka mid ah horta leexashada ama janafka waxaa ka mid ah dee alwasiyatu fowqa thuluth saddex meeloodoo meel wax ka badan hadduu yidhaha waan dardaarmayaa waa leexasho waa in laga qabto oo la yidhaha kuma banaana ila qofku sharciga waa inu ku dhaqme waxaa leexashadii ka mid ah xigtadii ugu dhoweyd ee aan dhaxalka waxba ku lahayn ee baahnayd baahnayd oo joogta dad fogfog oo waxa weeyaan abcadiina inuu yidhaha kuwaasaan u dardaarmaya waa leexasho waa in la yidhaha kuwanaa ku-xiga waxaa ka mid a leexashada qaraabada lafteedii kuwii baahnaa oo ag jooga kuwa waxaystoon uba baahnay inu yidhaha waan u dardaarmaya waa in la yidhaha ka joog kuwanaa u mudane iyagaad u dardaaran haddaba islaaxinta la islaaxinayo waa laba midkeed ilan waxaa la yidhi qofka haddii iilasho looga baqdo ciddii islaaxisa fa aslaxa baynahum kayfa alislaax waa laba mid imaa irshaadu lmuusi haddii qofkan dhimanaya markaa dee uu wax kala garanayu lala hadli karo in kan dardaarmaya la tawjiihiyo talada saxdaa loo sheego oo la yidhaha sidaa iyo sidaa yeel qadarkaa uun dardaaran wax ka badan kuuma bannaana dadkaa u dardaaran iyagaa kuugu xaq badan islaaxu markaa wuxuu noqonayaa isagii in wax loo sheego waa qodob waxaa kaloo islaaxu noqon karaa isagoo isagii dhintay oo uu ka tegay dardaarankii dardaarankaa wixii dembiga ku jira in laga saxo way fiicanto dembi ma aha oo tusaale ahaan xoolihii wuxuu dardaarmayba wax ulud ka badan waa in uludkii lagu soo celiyo wixii ka sarreeye la tuuro waa islaaxii bay ka mid tahay marka yacni laba midun bay noqonaysaa islaaxuyo in wixii uu dardaarmay dhimashadiisa kadib ciddii ehelka u ahayd ama joogtay ama dee arrintaa ku lug lahayd inay wixii khaldamay hagaajiso iyo markuu dardaarmayo isaga in la toosiyoo la saxo labadaa dariiqo midkood unbaa lagu saxayaa fa aslaxa baynahumna waxaa lagu fasiray imaa in loo jeedo ficlu salaax wanaag sameeya iyo in loo jeedo heshiisiintii oo fa aslaxa baynahum oo dadkii warahadee wax dhexlayay hadday iskhilaafaan dee inuu heshiisiiyo ama kuwii wax dhexlayay iyo kuwii wax loo dardaarmay hadday isqabtaan dee inuu hagaajiyo labadaba waa lagu fasiray alla waxaa uhi kutiba waa la faral yeelay calaykum korkiina waxaa lagu faral yeelay alwasiya dardaaran baa lagu faral yeelay idaa xadara axadakum almowt idaa xadara marka uu ku soo xaadiro axadakum midkiin almowtu geeridii macnaha asbaabteedii marka asbaabtii geerida lagu yaqaaniyo hordhaceedii midkiin ay ku soo xaadirto dardaaran baa waajib ku ah inuu dardaarmo alla waxa u idhi haddaba in taraka hadduu ka tagay qofkaasi khayra maal hadduu ka tegay fara badan fal yuusi u soo qadar jawaabka inta fal yuusi ha dardaarmo lilwaalidayni labadii waalid ha u dardaarmo iyo walaqrabiina kuwii xigtada ahaa bilmacruufi wanaagna ha ugu dardaarmo waa markii hore ee waalidku miiraadka aanay waxba kulahayn laakiin iminka dee waa laa wasiyata liwaariin kuwa aan dhaxalka soo gelin buu u dardaarmaya alla waxa u ihi xaqan cala lmuttaqiina ay xaq allaahu ilaahay waxa uu sugay xaqan sugid daalika arrinkaas waa arrin ilaahay xaq ka yeelay xaqaasoo cala lmuttaqiina kaa'inan cala lmuttaqiina kuwa alla ka cabsanaya dushooda saaran marka aayaddu waxay tilmaamaysay dee wakhtigaa hore wasiyadan waalidka iyo aqrabiintu inay waajib ahayd laakiin markii dambe waa la nasakhay oo dee aayaatulmiiraas baa lagu nasakhay alla waxa uu ihi faman badalahu dardaarankaa ruuxa bedela bacdamaa samicahu intuu maqlay dabadeed isagoo maqloo ogaaday qofka dardaarankii bedela fa innamaa ismuhu ay ismu tabdiili bedeliddaa uu bedelay dembigeedu wuxuu ahaaday uun cala aladiina kuwii korkooda yubadiluunahu bedelayay dardaarankaas waayo ina allaha alla samiicunkii maqal badan weeyi calimuna cilmi badan faman khaafa haddaba ruuxa ka cabsooda ee ka baqa min muusin mid dardaarmaya xaggiisa uga baqa janafan leexasho yacni si khalada inuu u leexdo isagoo dardaarmaya aw amase iman dembi uu u badheedho leexasho uu u badheedhay uga baqa oo dabeed fa aslaxa hagaajiya baynahum dhexdooda ama wanaag ka dhex sameeya oo yani camalu salaax sameeya ama heshiisiya hadday isqabtaan amaba wixii xumaadee qallowcday toosiya hee falaa ima dembi calayhi korkiisa ma ahaanin ina allaha alla afuurun waa kii dembi dhaafis badan raxiimun ee addoommadiisa u naxariis badan yaa ayuha aladiina aamanuu kutiba calaykum asiyaamu kamaa kutiba cala ladiina min qablikum lacalakum tattaquun alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii rumeeyeyow kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiina asiyaamu siyaamkii baa lagu faral yeelay kamaa kutiba sidii loogu faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horeeyey maxaana laydinku faral yeelay lacalakum tattaquuna si aad ilaahay uga cabsataan ayaama macduudaatin ficil usoo qadar nasbiya oo waxaad tidhaahdaa suumuu sooma ayaaman maalmo sooma maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey wixii la tiriyaa wuu kooban yahay soo maaha waa maalmo yar kullu aatin qariib soddonka cisho maantuu bilanaya berrina waa dhammaanaya alla waxau ihi faman haddaba ku kastoo kaana ahaaday huwa manku minkum xaaluu idinka idinka mid yahay mariidankii buka aw calaa safarin ama safar dushii ahaadoo socoto ah facidatun ayfa oo fa aftara waxaad soo qadaraysaa hadalkaa keensanayo lagama maarmayo eh oo fa aftara ila isagoo socoto ah ama isagoo buka ayuu soomi karaa laakiin ka xukumkan lihi waxa weeyaan kii aan soominee afuray markaa xukumka intaanad gaadhin waxaad ka hormarisaa dee fa aftara afuray oo soonkii aan aan soomin faman axadka kaana ahaaday huwa manku minkum xaalu idinka idinka mid yahay mariidan kii buka aw calaa safarin ama socoto ahaaday oo dabeed fa aftara afura oo aan soomin fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxa ah ciddatun ay siyaamu ciddatin tiro soonkeed tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo uu kharo kale yacnii ninka buka ama socotada ah ee afura waxaa lagu leeyahay maalmuhuu afuray intaa in leegoo maalmo kale ah inuu qalleeyo wa cala aladiina kuwii korkoodana waxa ahaaday yutiiquunahu soomka karayey fidyatun furasho ay raashin isku furtaan acaamu miskiinin baa ahaaday miskiin quudintii waa fidyada inaad ka bedesho markaa ama ku bayaamiyo fidyadaasoo acaamu miskiinin ah miskiin quudintii ayaa korkooda saaran faman tatawaca haddaba ruuxa ku sunnaystee sunna ahaan u sameeya khayra khayr qofka sunna ahaan khayr u sameeya fa huwa tatawucaasi ayaa khayrun u khayr badan lahu isaga wa an tasuumuu inaad soontaan ayaana khayrun lakum idin khayr badan in kuntum haddaa haateen taclamuuna kuwa garanayo og haadihi alaayaat waxaa ilaahay kaga waramay bacdu axkaami siyaam soomku axkaamtuu lahaa wax ka mid ah ayaa lagu caddeeyey oo marka hore waxaa alla inoo tilmaamay inuu soomku yahay waajib umamkii horena lagu waajibiyey oo maxaa loo sheegay umamka hore waajibka saaraa waayo waxaa la yidhi shaygu idaa camma khafa markuu shaygu caam noqdo wuu fududaadaa wixii lagula qabaa dhib ma leh marka waxaa la leeyahay xataa waxoogaa sucuubo iyo adayg hadduu leeyahay oo wax laydinla qabo oon idin gaar ahayn waxaana la tilmaamay ujeeddada iyo xikmadda soonkuna inay tahay xusuulu taqwa alla kacabsi in laga helo oo ruuxu caloosh iyo afkuun inuu ka soomo maahee waa in xubnihiisoo dhammi wada soomaanoo wixii xun naftiisa uu ka xakameeyo alla kacabsina u ziyaado waxaa la tilmaamay maalmaha soomku inay tirsan yihiin oo kooban yihiin ayaaman macduudaat wax badan maahe waa wax koobanoo la tirin karo koob iyo laba la odhanayo waxaa ilaahay inoo rukseeyo rukso laynooga dhigay fasax ah ruuxii hadduu xanuunsanayo oo soonkii uu dhibaayo ilaan xanuun yaroo fududan waxba ku yeelen waad iska soomi laakiin haddaad xanuunsato xanuun dee soomkii uu xanuunkii kugu ziyaadayo ama ay kuga adkaanayso ama qofkii socotaba uu yahay socodkuna dee waa qicatun min alcadaab waa qeyb cadaabka kamid waa kii rasuulku yihi sal la alay aslam o yani waxa weeyaan dee rafaadka iyo tacabka ku jira ayaa la tilmaamaya markaa ruuxii hadduu socoto yahay amase uu buko waxa laynoo ruqseeyo fasax laynoo siiyey inuu ruuxu intuu iska afuro dee maalmo kala qalleeyo oo qallo ah waxaa kaloo aayadda ku jira wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin kuwii soomka karayey inay cunto isku furan karaan oo waa sidee waxa weeye waa markii hore bidaayadii hore soomka la faral yeele la jideeyey maraaxil ayuu soo maray marxaladii ugu horreysay waxay ahayd in dadku ay ikhtiyaar u lahaayeen inay soomaan iyo soonka inay iska daayaan oy fidyo bixiyaan fidyaduna waa maxay dee miskiin in la quudiyo miskiinka maxaa lagu quudinayaa muddun min acaam yacni qof gacantiisu dhexdhexaad ay labadiisa sacab intaa in leeg muggeedoo raashin ah iyo wixii dee lagu samayn lahaa in ruuxii la siiyo oo markaa waxa weeyaan dee hal mar uu ku dhergi karo ama waxa weeyi in waxa weeyaan qofkii aanu dee soonkii soomo oo aanu fidyo bixin labadaaba ikhtiyaar bay u lahaayeen sidoo kale waxa weeyaan haadihi alfidya dee tan aynu qiyaasnay mudku yani agga garaam ahaana ilaa lix boqoloo lix boqoloo garaam meelahaasaa lagu qadaraa marka la yidhah waa mud laba mud haddii la yidhaahdo culimada qaarkood ay yidhahdeen waa nisfu saacna dee way ka yar badanaysaa waa kiilo iyo laba boqoloo garaam marka calaa kullin horta miskiinka in wax dhargiya la siiyo ayaa shardi ah marka ama raashin qaydhiin ha la siiyo iyo wixii dee uu ku samaysan lahaa ama hal mar ha la dhargiyo maaha afur yar iyo saambuse iyo timir yar iyo biyo yarood siiso calooshiisa hal mar waa in la buuxiyo oo cunto waafiya ila qofkii wuu soomaya marka yani acaamu miskiin hal mar inuu qofkii dhargo cunto fiican la siiyo ayay kaaga ansaxaysa calaa kulli xaal bilowgii hore sidaasay ahayd oo ikhtiyaar baa loo lahaa inuu ruuxu iska soomo iyo soomkaba inuu iska daayo oo hal miskiin inuu quudiyo maalintiiba laakiin markii dambe waa la nasakhay oo dee waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu oo xataa wa an tasuumuu khayrun lakum inaad soontaan baa idiin wanaagsan dee waa markii hore imika lagu odhan maayo dee soonku waa kuu fadli badan yahe waajib buu kugu yah waad ku khasban tahay marka calaa kullin wa an tasuumuu khayrun lakum tan iyo wacala aladiina yutiiquunahu fidyatun acaamu miskiin waxaa lagu nasakhay aayadda dambe inoo iman doontee faman shahida minkum shahra falyasumhu ku kastoo xaadiray oo negi oo bishii xaadiray dee ha soomaa layidhi oo awoodu leh marka taasaa lagu nasakhay oo markii dambe aayaddan yani xukunkeedu mansuukh ayaa uu noqday lafdigeeda mooyaane culimada qaarkood waxay ku fasireen wacala aladiina yutiiquunahu wacala aladiina laa yutiiquunahu laa bay usoo qadareen oo waxay yidhahdeen kuwii aan karayn soonku fidyaa laga rabaa marka waxay yidhahdeen sida ninkii da-da ahaa rag iyo dumarba odaygii weynaa ama islaantii weynayd ee dee xoogna aanu usoo kordhayn soonna aan itaal u hayn ama ruuxii xanuunsanayey ee xanuunkiisu ahaa xanuun aan laga rajo qabin inuu ka kaco xanuun culisi ku dhacay xanuunkaana raje aan laga qabin inuu dib uga kaco dadka noocaaseen soonkii awood u lahayn ayay aayaddu ka hadlaysaa bay yidhahdeen culimmadaasi oo laa baa loo soo qadaraya laakiin waxaa xoog badan inaan laa waxba lasoo qadarine sideeda loo daayo la ydhaa waa la nasakhay waayo waxaa la yidhaha alaslu cadamu taqdiir wax asala inaan waxba lasoo qadarine sidaa loo daayo shayga alla waxa uhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helay oo kutiba waxaa lagu faral yeelay calaykum korkiina asiyaamu soomkii ayaa lagu faral yeelay kamaa kutiba sidii loogu faral yeelay cala aladiina kuwii min qablikum idinka idinka horreeyey lacalakum tattaquuna si aad alla uga cabsataan ayaaman ay suumuu sooma ayaaman maalmo maalmahaasoo macduudaatin la tiriyey faman haddaba qofkii kaana ahaaday huwa manku minkum xaal uu idinka idinka mid yahay mariidan ku buka aw calaa safarin ama socoto ahaaday oo fa aftara dabeed afura fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday ciddatun ay siyaamu ciddatin tiro soonkeed baa ahaaday korkiisa tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo u kharo kale wa cala aladiina kuwiina korkooda waxaa ahaaday yutiiquunahu soomka karayey fidyatun fidyo inay cunto isku furtaan fidyadaasoo acaamu miskiinin miskiin quudintii ah ama acaamu miskiinin baa ahaaday oo ka bedel haddaba faman tatawaca ruuxa sunno fale ee sunno sameeya ee sunno ahaan u sameeya khayran khayr ruuxa sunno ahaan khayr u sameeya fahwa sunnahaasi ayaa khayrun lahu u khayr badan oo waa maxay sunno samayntu macnaha fidyadu intay ahaydee waajibka ku ahayd inuu ka badiyo oo ama qadarkii la yidhi bixi in ka badan uu bixiyo ama miskiinkii quudi la yidhi uu ka badiyo masaakiin badan uu quudiyo dee wuu sunnaystee faralkuma aha markaa qofkii sunno iska siyaadsada dee fa huwa khayrun lahu way u khayr badan tahay wa an tasuumuu inaad soontaan baana khayrun lakum idin khayr badan oo fidyada waxaa idinka khayr badan dee inaad soontaan in kuntum haddaa ahaateen taclamuuna kuwa garanaya alla waxa uhi shahru ramadaana aladii unzila fiihi alqur'aanu hudan linnaasi wabayinaati min alhudaa walfurqaan shahru ramadaana bisha ramadaan aladii kii weeyi unzila la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka la soo dejiyey hudan ay haadiyan xaal uu yahay kii hanuuninaya qur'aanku linnaasi dadka hanuuninaya iyo wabayinaatin xaal uu yahay aayado cadcad oo min alhudaa hanuunka xaggooda ka ahaaday iyo wlfurqaani kii xaqa iyo baadilka kala saarayey faman shahida haddaba ruuxa nagaada ee xaadir noqda minkum xaalu idinka idinka mid yahay ashahra bishii qofka bishii xaadireen nagaada een meel u socotayn hee falyasumhu ha soomo waa aayaddii lagu nasakhay kuwii aayaddii hore waman kaana ruuxa ahaaday mariidan kii buka aw calaa safarin ama socotana oo fa aftara afura facalayhi korkiisa isna waxaa ahaaday faciddatun ay facalayhi korkiisa waxaa ahaaday ciddatun ay siyaamu cidda tiro soonkeed baa ahaaday tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale yuriidu allah alla wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudayd oo walaa yuriidu idinla dooni maayo bikum idinka alcusra culays walitukmilu lcidda wayuriidu allaahu bikum waxaa kaloo alla idinla doonayaa litukmilu lcidda inaad tiradii dhammaystirtaan oo kaamil yeeshaan oo idaan waxba ka tegin tiradii waxa weeyaan bisha ramadaan soonkeeda iyo walitukabiru llaaha waxaa kaloo alla idinla doonayaa alle inaad weynaysaan oo calaa maa hadaakum wuxuu idinku hanuuniyuu idin waafajiyey aad ku weynaysaan oo ku tacdiimisaan iyo walacallakum tashkuruuna si aad alla u mahadisaan oo ugu mahadnaqdaan ama washaraca daalika arrinkaa wuxuu u jideeyey lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad alle ugu mahadnaqdaan oo u mahadisaan aayaadkan waa tatimatu axkaami siyaam waxaa halkii laga sii qaadoo lasii dhammaystirayaa uun axkaamtii soomka la xidhiidhay oo ilaahay subxaanahu wa tacaala ugu horeyn wuxuu tilmaamay fadlu shahri ramadaan fadliga iyo dheeraadka bisha ramadaan bilaha kale ay dheer tahay oo waxaba sharaf ugu filan qur-aanka in la soo dejiyo dhexdeeda shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan haddaba qur-aanku dee bilahoo dhan wuu soo degaya sanadadoo dhan oo saddex iyo labaatan sannadood ayaa si waxa weyan isdaba jooga oo kala googo-an oo qaybqayba qur-aanku rasuulka ugu soo degayey sala allahu calayhi wasalam soo degistaasina bilahoo dhan iyo sanadadoo dhan way saamaysay maxaa ramadaan loo gaar yeelay aqwaal badan baa ku jirta laakiin qowlka jumhuurtu ay qabaan ee xoogga badani waxa weeye in qur-aanku markii hore lowxulmaxfuudka hal mar isagoo kaamil oo dhammaystiran laga soo dejiyey oo samaa-u dunyaha loo soo dejiyey dabadeed samaa-u dunyaha markaa lagu soo dejiyena waxay ahayd ramadaan habeen leylatulqadri markaa soddonkiiba iyagoo kaamila halkaa samaa-u dunyaha markii la keenay ee xagga lowxulmaxfuudka laga soo qaaday halkaas ayaa haddaba isagoo qayb qayb oo kala googo-an kolba qayb laga soo qaadayey oo nebiga loo keenayey oo malakul jibriil loo soo dhiibayey marka waxa shahru ramadaan aladii unzila fiihi lqur'aan loo yidhi isagoo duuduub oo dhammaystiran ayaa habeenkaa waxa weya leylatulqadriga ee ramadaan samaa-u dunyaha loo soo dejiyey dabadeed intaasoo sannadood ayaa waxa weeyaan isagoo qayb qayba kolba qayba ay soo degaysay waxaa qowlkaa xoojinaya aharka cabdilaahi bnu cabaas uu yidhi unzila alqur'aanu min allawxi lmaxfuud jumlatan waaxida kaamilan ila samaai dunya fii ramadaana leylat alqadr uma unzila mufaraqan min hunaak cabdillahi bnu cabaas wuxuu yidhi qur'aanka isagoo dhammaystiran ayaa lowxulmaxfuudka laga soo dejiyey oo samaa-u dunyaha lagu soo dejiyey habeen leylatulqadri oo ramadaanta ka mid ah kadib ayaa qur-aankii isagoo qayb qayb ah oo kala googo-an kolba qayb la soo dejinayey oo halkaa laga soo dejinayey markaa qowlkaas ayaa quweynaya oo dee xukmu rafcina leh waayo saxaabigu arin haybiya oo maqan oo yacni waxa weeyaan dee caqliga iyo ra'yiga aan lagu gaari karin hadduu saxaabigu sheego waxaa la yidhahdaa waa fii xukmi rafci waxay yani la xukun tahay wax rasuulka loo kor yeelay oo kale oo rasuulku yidhi sala allahu calayhi wasalam waayo dee waxani wax ra'yigiisa iyo ijtihaadkiisa uu ku sheegi kara ma ahae waa arrin haybiya oo waxyi uun lagu garan karo marka arrin rasuulku yani waxa weeyaan uu ka soo xiganayo oo rasuulka loo kor yeelay inay la xukum tahay ayaa halkaa laga qaadanaya culimmada qaarna waxay yidhaahdeen waxaa loo yidhi ramadaan baa la soo dejiyey bada'a nusuuluhu soo degistiisaa bilaabantay eh dee may ahayn ramadaan oo keliya la soo dejiyey waa wakhtiguu bilaabmay sidaasaa loogu nisbeeyey oo loogu tiiriyey aayaadkan waxaa ku jira aayadda lagu nasakhay aayaadkii hore wa cala aladiina yutiiquunahu iyo wa an tasuumuu khayrun lakum waxaa lagu nasakhay faman shahida minkum shahra falyasumhu markii hore ikhtiyaar baa la lahaa ama fidyo bixi ama soonkaa doonto adigu dooro laakiin aayaddani markay soo degtay waajib waxaa ku noqotay dhammaan dadku inay wada soomaan wixii xaadiray ee negi ee aan cudurdaa ku qumin haddana waxaa la soo celiyey waman kaana mariidan aw calaa safarin oo horaa loo soo sheegay maxaa loo soo celiyey waxaa loo soo celiyey si aan loo moodin haddii soomkii ikhtiyaarka ahaa la nasakhay ruksadii iyo fasaxiina in la nasakhay oo aanay jirin si aan loo moodin oo dadku aanayso oo dhan ruksadiina waa la nasakhay oo safar iyo iyo iyo maratoona waxa weeyaan soonka looma deyn karo si aan saa loo odhan oo macnaha waxaa loo caddeeyey ruksadii weli inay baaqi taho iyada aan la baabi'in laakiin soonkii ciddii aan cudurdaar lahayn waajib uu ku yahay ilaahay waxa uu tilmaamay addoommadiisa fudayd inuu la rabo culays aan ula rabin diintoo dhan baa fududoo dee ina diina yusrun walan yushaada diina axadun ilaa halabah alla waxau ihi shahru ramadaana bisha ramadaan alladii kii weeyi unzilo la soo dejiyey fiihi dhexdiisa alqur'aanu qur'aanka hudan xaaluu yahay hanuun qur'aanku linnaasi dadka uu hanuun u yahay iyo wabayinaatin xaal uu yahay aayaad cadcad ama wabayinaatin xaal uu yahay aayaad wax caddaynaya way ina soo martay bayana laazimna in laga macneeyo mucaddana laga macneeyo marka wabayinaatin aayaad cadcad waa laazimkii ama wabayinaatin aayaad wax caddaynaya waa mutacadigii wabayinaatin xaal uu yahay aayaad wax caddaynaya oo min alhudaa hanuun xaggiisa ka ahaaday iyo walfurqaani kii xaqa iyo baadilka kala saarayey faman shahida haddaba ruuxa nagaadee xaadira minkum xaaluu idinka idinka mid yahay ashahra bishii ruuxa nagaade ee xaadiree goobjooga falyasumhu ha soomo waman axadkii kaana ahaaday huwa manku mariidan kii buka aw calaa safarin ama socoto ahaadayna oo fa aftara dabeed afuraa fa ciddatun ay fa calayhi korkiisa waxaa ahaaday ciddatun ay siyaamu ciddatin tiro soonkood baa ahaaday korkiisa tiradaasoo min ayaamin maalmo ah maalmahaasoo ukhara kale yuriidu allah alla wuxuu idinla doonayaa bikum idinka alyusra fudaydka oo walaa yuriidu idinla dooni maayo bikum idinka alcusra culayska idinla dooni maayo walitukmilu lciddata wayuriidu llaahu bikum halkaa raaci oo ku cadaf waxaa kaloo alla idinla doonayaa uu idinla jecel yahay litukmilu lciddata inaad tirada dhammaystirtaan iyo walitukabiru llah inaad alle ku weynaysaan calaa maa hadaakum ay liajli hidaayatihi iyaakum hanooninta uu idin hanooniyey darteed inaa alle ku weynaysaan oo ku mahadisaan walacalakum tashkuruuna wa sharaca daalik arrimahaasoo dhan alla wuxuu u jideeyey oo u sharciyeeyey lacallakum tashkuruuna likay tashkuruu si aad rabbi u mahadisaan waidaa sa'alaka cibaadii canii fainii qariibun ujiibu dacwata daaci idaa dacaan alla waxau ihi waidaa sa'alaka marka ay ku weydiiyaan nebi moxamedow cibaadii addoommadaydu canii aniga markay i kaa weydiiyaan ay ku yidhaahdaan sideenu u barinaa faqul lahum waxaad ku tidhaa nebi moxamedow fainii anigu qariibunkii u dhowbaanahay haddaan allahoodahay oo ujiibu waan ajiibayaa oo waan aqbalayaa dacwata daaci ka baryaya beryadiisa waan aqbalayaa idaa dacaani marka uu i baryo ee falyastajiibuu lii hay ajiibaan oo walyu-minuu bi hay rumeeyaan lacallahum yarshuduuna si ay u hanuunaan u hagaagaan haadihi aaya macnaha ugu weynee ku jiraa waxa weeye ana alistijaabata tuaddii ila alistijaaba ilaahay in la ajiiboo la yeelo amarkiisa la qaataa waxay ku dhaxal siinaysaa adigana ilaahay inuu ku ajiibo amarkaaga aqbalo ilan waa gardaro inaad tidhaahdo ilaahay muxuu ii aqbali waayey adoo amarkiisii diiday marka waxaa laga qaadanayaa falyastajiibuu lii waa shardiga lagugu aqbalayo maxaa laynoo aqbali waayey istijaabadii baa lalaayahy marka haddaad doonayso ducadaada in la ajiibo adiguna ilaahay ajiib laakiin alle haddaad yeeli weydoo tidaa diiday dee adigana ilaahay ku ajiibi maayo jazaan wifaaqan waljazaau min jinsi alcamal ruuxu wuxuu sameeyo unbaa lagu abaalmariyaa ilaahayna kama gardaraa walaa yadlimu rabuka axada waxaa kaloo aayadda laga qaadanayaa fadlu ducaa fadliga ducada iyo baryada alla ay leedahay adducaau huwa alcibaada ayaa nabigu yihi sala allahu calayhi wasalam ducadu waaba cibaadadii waxaabad moodaa cibaadoo dhamme inay ku dhantahay ducada oo adducaau huwa alcibaada laakiin waxay u baahan tahay dee istijaabo in laga hormariyo alla waxau ihi waidaa sa'alaka markay ku weydiiyaan cibaadii addoommadaydu canii aniga fa innii qariibun anigu waa u dhowahay kama dheeriya waa u dhowahay ama waxaad ku tidhaahdaa faqul lahum waxaad gaadhsiisaa inaan u dhowahay fa innii anigu qariibun waa u dhowahay oo kama dheeri oo ujiibu waan aqbalayaa dacwata addaaci ka ibaryaya beryadiisa waa aqbalayaa idaa dacaani markuu ibaryo laakiin maxaa shardi u ah falyastajiibuu hay ajiibaan oo amarkayga ha qaataan lii aniga oo walyu'minuu bi hay rumeeyaan hadday doonayaan inaan aniguna ajiibo lacallahum yarshuduuna likay yarshuduu si ay u hanuunaan oo xaqa ugu hagaagaan uxilla lakum laylata siyaami rafatu ilaa nisaa'ikum huna libaasun lakum wa antum libaasun lahun weli waxa socda axkaamu siyaam axkaamtii soomka axkaamtii soomka wax ka mid ah ayaa weli socota alla waxau ihi uxilla waxaa laydiin xalaaleeyey lakum idinka laylata asiyaami habeenka soonka yacni habeennimadii soonka ee ramadaan lagu jiray waxaa idiin xalaaloo laydiin xalaaleeyey arrafatu inaa u tagtaan ilaa nisaa'ikum haweenkiinnii macnaha galmadoodii iyo tegitaankoodii waa laydiin banneeyey hunna haweenkiinnii libaasun hubay idin yihiin lakum idinka dharkaa aada xidhantiinoo kale idin yihi wa antum idinkuna libaasun hubaad u tihiin lahunna iyaga calima allah ilaahay waxa uu ogaa annakum idinku kuntum ina ahaydeen takhtaanuuna kuwa khiyaameeya anfusakum nafihiinna oo waxaan laydiin bannayn ku dhaca oo dabeed fatubtum usoo qadar fatubtum idinkoo khiyaanadaa ku dhacay ayaa toobad keenteen oo fataaba dabeed alla waa idinka toobad aqbale calaykum idinka korkiinna oo wacafaa cankum waa idin cafiyey haddaba fal-aana hadda baashiruuhunna haweenkii taabta macnaha waxa weeyaan dee u taga waa laydiin banneeye oo wabtaguu waxa weeyaan dalba oo doona maa kataba allaahu ilaahay wuxuu idiin qoray lakum idinka ee ubadiya awlaada dalba oo wakuluu cuna oo washrabuu caba xataa yatabayana ilaa uu idinka caddaanaya lakum idinka alkhaytu xadhigii alabyadu ee caddaa min alkhayti xadhigii alswadi ee madoobaa xadhigga caddi ilaa xadhigga madow uu ka caddaanayo cuna oo caba min alfajri xadhiggaa caddi xaal uu yahay waaga baryaya oo khayd labyadku min alfajrida waxaad ku xaalaysaa alkhayd labyadka min alfajri xaal uu yahay waaga xadhiggaa caddaanaya wlswadu min alleyli oo waxa la yidhaha waa min baab iktifaai baxad اmrayno labada shay midkood baa lagu kaaftoomaa ilan waxa weeyaan ka caddi hadduu yahay min alfajri ka madoobina waa min alleyli habeenkii laba xadhig maahe waa habeen iyo maalintii oo saraabiila taqiikum alxara ay walbarda oo kale weeyi waa min baab aliktifaa baa la yidhaha labada shay midkood in lagu kaaftoomo ka kala in la xusin alla waxau ihi uma atimuu dabeed dhammaystira asiyaama soomkii dhammaystira ila alleyli ilaa habeenka ilaa habeenka laga gaadhayo oo haayadu waxa weeye dee habeenka haddii la galo waa dhammaaday oo walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha taabanin oo ha u tegina walxaal antum idinku caakifuuna aada ictikaafsantihiin oo cibaado ugu negidihiin fi lmasaajidi masaajidada alla waxau ihi tilka taa la soo sheegay xuduudullah ilaahay xuduuddiisii weeye efalaa taqrabuuhaa haw dhowaanina ka dheeraada kadaalika sidaas ayaa yubayinu allah ilaahay u caddaynayaa aayaati aayaadkiisa linnaasi dadka ugu caddaynayaa lacallahum yattaquuna likay yattaquu si ay alla uga baqdaan haadihi alaayaat nusuulkoodu sabab buu lahaa oo markii hore ee bilowgii hore waxaa xukumku ahaa marka bisha ramadaan soo gasho salaada cishaa'i wixii ka dambeeya afka cunto iyo cabitaan lama saari jirin dumarkana hadalkooda badaa oo macnaha halka imika dee habeen oo dhan laynoo baneeyey ilaa inta waagu ka baryayo bilowgii hore xukunkoodu wuxuu ahaa salaada cishaa'iba haddii la tukado laga baxo dabadeed khalaas inaan cunto iyo cabitaan dambe afka la saarin waxaa kaloo xukumku ahaa midkood salaada cishaa'i ka hor hadduu seexdo oo uu gam'aba inaanu cunto dambe afka saarin sida axaadiidka kusu axaadiidta ku sugnaatay saxiixa ah waxaa sugnaatay markaa saxaabigii la odhan jiray qays ibnu sirma alansaari ayaa maalin maalmaha ka mid a haweenaydiisi u yimid isagoo maanta o dhan soo soomanaayo o afurkii doonayo markaasay tidhi wax afura imika ma haya aan kuu doono dabadeed intay maqnayd ayuu madaxa yar dhigay wuu gam'ay ee qof daalan buu ahaa waa gam'ay way u soo noqotay oo isagoo gamacsan markaasay tihi khaybatan lak war hoog baa kuu sugnaaday miyaad seexatay yacni aad bay dee uga naxday waayo dee mar hadduu gamcayo cunto dambe afka saari maayo xalay baana wax ugu dambaysay ceshaa'igii dabadeed sidii ayaanu afka waxu saarin halkiibuu soonkii kale ka bilaabay maalintii oo dhan waa soomanaa maalintii kala barhka markii la gaadhay ayaa uu dhacay qays oo waxa weeyaan dhulka galay dabeed nabigaa loo sheegay sal allahu alayh wasalam arrintiisii fanalat hadihi alaaya markaasee aayaddani soo degtay loogu xalaaleeyey habeenkii oo dhan inay haweenkoodiina la macaamili karaan waxay doonaanna cuni karaan oo cabbi karaan waxaa riwaayo kaloo bukhaari ku sugan ay ahayd maa kaanuu yaqrubuuna anisaaa fii ramadaana kulliha waxay ahaayeen kuwa ramadaan oo dhan haweenba aan u dhowaanoo ka dheeraada waxaa markaa dhici jirtay barhkood in dee haweenkii loo diiday ilan waa basharo waa bani aadam oo macsuum maahe ay ku dhacaan iyadoo mamnuuc ka ah fanalat hadihi alaayaat markaasay aayaadkani soo degeen waxa weeyaan calima allahu anakum kuntum takhtaanuuna anfusakum fataaba calaykum markaa khiyaanadu waxa weeye qofku dee markuu dembaabo dee naftiisii waa khiyaameeyey ilain dembiga halkaa ka dhasha cuquubadeedu naftay ku dhacaysa markaa naftii haddaad dembi u badheedho dee waad khiyaamaysay marka aayaadkanaa soo degoo layidhi ilaahay wuu ogaa inaad naftiinna khiyaamayseen oo dembaabteene laakiin falaana baashiruuhunna imika u taga way idiin bannaantaoo maftuux bay idiin tahay marka aayaadkan asbaabtaasay kusoo degeen alkhay اlabyadu min alkhay اlswadi min alfajr min alfajriduna way dambayso mar lamay soo degin markii hore inta horunbaa soo degtay xataa yatabayana lakum alkhay اlabyadu min alkhay اlswad markaa waxay saxaabadu samayn jireen sida cadiy bnu xaatim iyo keyrkiiba ka sugnaatay dee laba xadhig intay isbarbar dhigaan oo midna cad yahay midna madow yahay ayay wax iska cuni jireen oo iska cabbi jireen ilaa intay labadaa kala garanayaan ka cad iyo ka madow sidaasay xaaladoodu ku socon jirtay oo xadiidkii cadiy bnu xaatim wuxuu ahaa saxaabigaasi intuu soo qaatay laba xadhig oo midna madow yahay midna cad yahay ayuu barkimada hoosteedii dhigtay dabeed habeenkii oo dhan de waa iska cunayo waa iska cabayey ilaa uu kala garanayay labada kooda madow iyo kooda cad nebiguu sheegay sal allahu calayhi wasalam markaasuu rasuulku ku yidhi innaka la cariidu lqafa dee habeenkiiyo maalintiiba haddaad halkaa ku qarisay barkimada qadaadkaagu waa ballaadhan yahi oo waawen yihi macnaha waa dee misaaxu rasuulku sala allahu calayh wasalam uu kula kaftamay marka rasuulku waxa uu yidhi innamaa huwa bayaadu nahaari wa sawaadu lleyl cadiyow sheekadu xadhig cad iyo xadhig madow maahee waa caddaanka maalintii iyo madowga habeenkii inuu kala caddaado macnaha waa inuu waagu beryo markaa waxaa soo degtay xataa yatabayana lakum alkhayu alabyadu min alkhay اlswadi min alfajri baa markaa soo degtay marka min alfajri maxaa lagu caddeeyey waxa kala caddaanaya waa waaberiga oo maalintii iyo habeenkii baa kala soocmaya waagaasina waxa uu leeyahay laba alfajru اlkaadib iyo alfajru الsaadiq waa beri waxa weeyaan been ah oon run ahayn oo waxa weeyaan ka waaberiga runta ah ka horeeya calaamadiisu waxa weeyaan baa la yidhi isagu si uu isdheraraayo toos buu isku taagaa ooga waa kaynu ana marka oogu istaago marka waxa weeyaan waa iftiin yaroo kor isku dherarinaya laakiin wuu soo yaraanaya wuu baaba'aya madow baa markaaba ka dambaynaya laakiin waa beriga runtii waxa weeyaan horta waa mid jihooyinkao dhan isku fidinaya oo isku ballaadhinaya waaga runtii marba marka ka dambaysana dee wuu soo kordhayaa iftiinkaa soo badanaya waa beriga runta ah marka waxa gaayadii looga dhigay inta ay cunayaan ay cabayaan ee haweenkooda ay iska macaamili karaan maxaa gaayo iyo nihaayo halkay ku dhammaanayso looga dhigay ilaa inta waaga runtii uu ka baryayo mar alle marka waagu beriyo ee caddaankii maalinta iyo mugdigii habeenku kala soocmo ee salaadii subax ay gaadho ayay ka joogsanayaan cunto iyo cabitaan iyo dumarba inta kale waa u furan tahay nabiguna sal اlahu alayh waslm arrintaa waa tilmaamo xadii waxa uu ku yihi laa ymnacanakum aadaanu bilaal fainahu yuadinu bileyl xataa yuadina ibnu ummi maktuum waktigii nebiga laba aadaan baa jirayo waxa weeyaan bilaalna aadaanka hore ayuu adimi jiray isagoon waagu beryin waxa weeyaan cabdulaahi ibnu ummi maktuum oo isagu indhala-aana marka waagu beriye la yidhaah waad waa beriisato waagii beri unbuu aadaanka ku dhufan jiray markaa rasuulku waxau yihi sal allahu alayhi wasalam aadaanka bilaal yuu cunto iyo cabitaan idinka joojin waayo habeenkiibuu adimayaa goor hore oo iska cunoo iska caba ilaa ibnu ummi maktuum uu ka aadaamayo marka laba aadaan in la sameeyana sidaasay sunno u tahay oo dee aadaanu bilaal iyo aadaanu ibnu ummi maktuum ayaa jiray wa antum caakifuuna fi lmasaajidi waxaa la diiday haweenkii in loo tago marka la ictikaafsan yihi ictikaafku waa cibaado masaajidada waxa weeyaan lagu guto wakhtiga ramadaantii tobanka u dambeeya sida ugu fadliga badan jumhuurulculamaana waxay qabaan ictikaafku inuu ku ansaxayo masaajid kasta oo jaamica oo jumco iyo jamaacaba leh waayo qofku markuu ictikaafo waxaa la doonayaa dee inuu halkaa ku nagaado inuu meel kale u bixin laakiin hadduu jumcihii meel u baxayo jamaacadii meel kale u baxayo dee noqon maayo qof negiy oo meeshaa ku sugan marka masaajid jaamic oo jumco iyo jamaacaba leh oo kasta ictikaafku waa ku ansaxaya xadiidka alla ictikaafa ilaa fi lmasaajid halaaa oo xaramka maka iyo madiine iyo aqsa saddexdaa mooyaane meel kale ictikaaf kuma banaanana waxaa lagu fasiray nafyigan la ctikaafa waa nafyu lkamaal walafdaliya kamaalka iyo fadliga ayaa la anfinayaaye nafyu sixa walwujuud ma aha oo ictikaafku waa ansaxayaa laakiin ka u fadliga badan ee kaamilkii waa kaa xarameynka iyo aqsa kuwa kalena waa ansaxayaan laakiin waa laga fadli badan yahay macnuhu weeye marka xaalada ictikaafka lagu jiro waa la diiday galmadii iyo haweenkii in loo tago mubaasharada asalkeeda taabashada jidhku jidhku taabtaa la ydhaah dee jimaaci mar hadduu dhacayo mubaashara waa dhacaysa waana muqadimaadka ama hordhici laakiin shareecadu waxay na baraysaa ada aadaabta iyo asluubta wanaagsan oo afka in lagu ballaadhiyaa la diidayaa jimaaci marka waxaa lagu sarbeebay walaa tubaashiruuhunna yacni taabashadaas ayaa lagu sarbeebo waa edabtaa layna barayaa qofku hadallada qadhaadh ee kakan ee adag inuu afka ku ballaadhiyo ma aha waa inuu sarbeebo marka sarbeeb weeye waxaa loo jeedaana waa jimaaci iyo utegidii haweenka loo galmoonayay alla waxaa uhi uxilla waa laydin xalaaleeye lakum idinka leylata asiyaam yacni habeenkii soonka habeenka waxa weeyaan waktiga siyaamka ama bishaa ramadaan ee soonka ah habeenkeedii waxaa laydiin xalaaleeyey arrafathu utagidii ilaa nisaa'ikum haweenkiina aada u tegayseen waa laydin xalaaleeyey ilan markii hore sow mamnuuc kamay ahayn xalaal baa laydinka dhigay habeennimadii haweenkiinni inaa u tagtaan oo macnaha jimaacdaan hunna haweenkii libaasun hubay idin yihiin lakum idinka wa antum idinkuna libaasun hubaad u tihiin lahunna iyaga dhar baa isku tihiinoo mid walba ka kale wuu asturayaa waanu dhowrayaa oo mid walba ka kale waa ku dhowrsoon yaho waa ilaalinaya calima allaahu alla wuxuu ogaa annakum idinku kuntum inaad ahaydeen takhtaanuuna kuwa khiyaameeya anfusakum nafihiinna oo ragga qaarkood jimaacii oo loo diiday haddana ay ku dhacayeen oo fa tubtum dabeed waa toobad keenteen usoo qadar oo fa taaba calaykum dabeed ilaahay waa idinka toobad aqbalay oo wacafaa cankum waa idin cafiyey ee fal aana haddaba hadda baashiruuhunna haweenkii u taga tegiddu jimaaci baa looga jeedaa oo wabtaguu dalba oo doona maa kataba allaahu lakum ilaahay wuxuu idiin qoray ee ubad ah oo wakuluu cuno oo washrabuu caba xataa yatabayana ilaa uu idinka caddaanaya lakum idinka alkhaytu labyadu waxaa tabayana laga fahmayaa shaki waxba laguma dhiso oo waxaa la yidhaha alyaqiinu laa yazuulu bishaki marka waa inaad hubsato inuu waagii bariyey ka joogsa markaa haddaanad hubin waad iska wadaysaa sidoo kale marka la afurayana waa inaad hubsato cadeedii inay dhacday haddii aanad hubin dee waxa weeyaan ka joogsa ilaa aad hubsato marka waa in yaqiin la helo waayo dee yaqiin la-aan waxba laguma dhiso marka iska cuno oo iska caba xataa yatabayana ilaa uu idinka caddaanayo lakum idinka alkhayط اlabyadu xadhigga caddi min alkhayط اlswadi xadhigga madow min alfajri waaga xaal uu yahay xadhiggaa caddi oo macnaha intuu waagu ka beriyo u ka caddaanayo iska cuno o iska caba uma atimu siyaama dabeed soonka dhammaystira ila leyli ilaa habeenkii macnaha ilaa intii cadeedu ka dhacaysana soomkii taam yeela oo walaa tubaashiruuhunna haweenkii ha u tegina walxaal antum idinku caakifuuna aada ictikaafsantihiin fi lmasaajidi masaajidada idinkoo ictikaafsan dumarkiinnii ha la mucaamaloonina alla waxau ihi tilka taasi xuduudullah ilaahay xuduudiisii weeyi ee falaa taqrabuuhaa ha u dhowaanina waa xuduuda nawaahida ah falaa taqrabuuhaa baa la ydhaha xuduuda awaamirta ana falaa tactaduuhaa ha ka tallaabsanina oo tilka xuduudullaahi falaa tactaduuha waa awaamirtii awaamirta ha ka tallaabina oo ha ku cadgudbina waxa weeyaan nawaahidana falaa taqrabuuha dee ka dheeraado ha u dhowaanina illa haddii kale wa idinku dhiciya alla waxau ihi kadalik ay mila dalika atabyiin caddayntaas oo kale ayaa yubayinu allaahu alla u caddaynaya aayaatihi aayaadkiisa linnaasi dadka u cadaynayaa lacalahum yattaquuna si ay alla uga baqaan walaa taakuluu amwaalakum baynakum bilbaaili watudluu biha ila alxukaami litaakuluu fariiqa walaa taakuluu ha cunina amwaalakum xoolihiinna ha ku cunina baynakum dhexdiinna bilbaaili baail ha ku cunina oo watudluu walaa tudluu hana ku tuurina bihaa xoolihii ila alxukaami madaxda xaggooda ha ku tuurina litaakuluu si aada u cuntaan fariiqan qayb oo min amwaali innaasi dadka xoolahooda ka mid a bilimi aad dembi ugu cuntaan wa antum taclamuuna idinkoo ogo garanaaya haadihi alaaya waxaa alla ku tilmaamay xurmatu akli amwaali innaasi bilbaail xaaraannimada xoolaha dadka in xaaraan lagu cuno iyo baail inay xaaraan tahay waxaana la tilmaamay laaluushka iyo rishwaduna inay xaaraan tahay oo watudluu biha ila alxukaam waa qofkii garsoorihii ama xaakimkii ama qaadigii wax xukumayey dee inaad lacag intaad hoosta ugala dusto aad tidhaahda aniga iyo xukun si aad xaq kale u qaadato marka waa rishwadii iyo laaluushkii xukumka xaakimkuna dee shay xaaraana ma xalaaleeyo shay xalaalana ma xarimo oo rasuulku sala allahu calayh wasllam wuxu yihi kamaa fi saxiixayn min xadiidi ummi salama inamaa ana basharu wa inakum takhtasimuuna ilay anigu qof idinkoo kaluun baan ahay oo waa waa iskula ka imanaysaan idinkoo doodaya oo ishaysta walacala bacdakum alxana bixujatihi min bacd waxaana laga yaabaa barhkiin barhka kale inuu xujadiisa uga cadayn ogyahu ka aftahansan uu ka hadal badan yahay faaqdii lahu calaa naxwi maa asmacu minhu waxa suurtagal a markaa dee wixii aan ka maqlay inaan ugu xukumo ila nebigu sala allahu calayhi wasalam waxa qeybkee maqan ma oga caloosha dadka waxa ku jirana ma oga wuxuu ku xukumayaa un wixii daahire ka muuqda marka wuxuu yihi waxaa laga yaabaa midkiin inuu ka kale ka hadal iyo dood badan yaho isaga aan u xukumo nebigu waxau yihi markaa faman qadaytu lahu bishayin min xaqi akhiihi falaa yaahudanah war ninkaan u xukumo xaq walaalkii uu lahaa oo gardaro aan ugu yani gardaro ku qaataa ama waxay weyaan xukum aan ugu xukumaa oo dee wixii uu muujistay anigoo tix raacaya ninka xaq walaalkii aan u xukumow falaa yaahudanah kaasiyuu qaadanin macnaha waxa suurtagal ah dee nebiga sal allahu alay waslm labadii qofee iskula yimid kii dooda badnaa ee xujada badnaa inuu is yidhaahda kanaaba dee xaqii leh marka wixii daahira u muuqda unbuu nebigu xukumaya wixii ka qarsoon dee ma oga marka waxau yidhi qofkuna isagaa dee xaqiiqada og qofka aan xaq aanu lahayn u xukumaa yaanu qaadanin waayo fa inamaa aqtacu lahu qicata min annaar waxaan u goynayaa un qayb naarta ka mid ah qica min annaar waa qayb naareedun waxaan u gooye war yaanu qaadanin marka halkaa waxaa laga qaadanayaa xaakimka xukumkiisu xaaraan ma xalaaleeyo adaa is-og ha qaadanin alla waxau ihi walaa taakuluu amwaalakum walaa taakuluu ha cunina amwaalakum xoolihiina baynakum dhexdiinna ha ku cunina bilbaaili baail xoolaha dhexdiinna yaalla baail ha ku kala cunina wa tudluu ku cadaf walaa taakuluuda walaa tudluu idlaaga waxaa la yidhaahdaa waadaanta ceelka marka lagu tuure lagu rido marka idlaa hadda waxaa looga jeedaa xoolaha la gaadhsiinayo xukaamtii la siinayo ee laaluushka ah alla waxau yihi markaa watudluu walaa tudluu ha ku ridina ama ha ku tuurina bihaa amwaashiinnii ila alxukaami kuwa madaxdee wax kala xukumaya xoolihiinnii ha gaadhsiinin oo ha siinina litaakuluu si aad ugu cuntaan xoolaha iyo laaluushkaa fariiqan qayb oo min amwaali innaas dadka xoolahoodii ka mid a bilimi dembina aad ugu cuntaan wa antum taclamuuna idinkoo garanayo og wallahu subxaanahu watacaala aclam